ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda yahair labiyi dayaadana siyaasadeed oo shakhsi ah wuxuu kala ahaa howlgalkii ugu dhowaan ku qaaday deegaanada jiidda khaza ee dhulka falastiin marka laga soo tago si guud masaalixda yuhuud ee dhigaysa dhibaataynta muslimiinta iyo u xoog sheegashadooda baaritaan ay samaysay haweeney yahuudiyada ah oo lagu magacaabo liiraas ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha yahuudda wadana shakhsiyadeed oo gaariyay ilaa shan arrimood uu ka lahaa duulaankii duqeymaha ahaa ee dhowaan ciidankiisu ku qaadeen deegaanada jiidda khaza si gaar ah magaalada khaza ee go-doonsan muddada shan iyo tobanka sano oo xiriirka ah danaha shanta ah ee u lahaa waxaa kow ka ah in ra-iisul wasaaraha yahuudda oo doonayey inuu tuso dadka yahuudda ee codadkooda bixinaya marka doorashooyinka la gaaro inuu awood u leeyahay maareynta iyo hagidda howlgallada milatariga maadaama dad badan oo yahuud ah oo siyaasiyiin u badan ay horey mugdi u geliyeen shakhsiyadda yaa'ir labiid marka laga hadlayo arrimaha caskariga aragti ururin dagaalkii khaza kadib ayayna muujisay in taageerada ra-iisul wasaaraha ay hadda korortay danta labaad ee uu ra-iisul wasaaraha yahuudda marka laga hadlayo dagaalkii ugu dambeeyey ee khaza waxay ahayd inuu bedelo aragtida bidixda fog ee daa'imtay masiiradiisa siyaasadeed waxaana si arrinkaasi loo bedelo hortaagneyd inuu ogolaado dagaal lagu qaado khaza xili weliba xubno badan oo ka tirsan xisbigiisa la sheegay inay diidanaayeen in xilligan wax dagaal ah la galo sida ay haweeneedani sheegtay islamarkaana ku daabacday maqaalkeeda wargeyska macaarif danta saddexaad ee shakhsiga ah ee ra-iisul wasaaraha yahuudda ka lahaa dagaalkii khaza waxay ahayd ilaalinta danihiisa gaarka ah iyo tan siyaasadeed wuxuu labiid u galay dagaalkan isagoo ilaalinaya danihiisa gaarka ah iyo tan xisbigiisa wuxuu sugay inuu yahay nin amni oo awood u leh inuu weeraro abaabulo fawdo iyo burburina ka bilaabo khaza dadka yahuudda ahna u geliyo goobaha sawaariikhda laga galo ee godadka ah islamarkaana ka qodan dhulka hoostiisa waa sida ay sheegtay haweeneydan yahuudiyada ah ee qortay maqaalkan ay kaga hadlayso danihii gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha yahuudda ka lahaa duulaankii dhowaan ciidankiisu ku qaadeen khaza qodobka afaraad ama danta afaraad ee uu ra-iisul wasaaraha yahuudda ka lahaa dagaalkii khaza waxay ahayd sida ay tilmaamayso haweeneyda isagoo muujiyey sida uga dhex shaqayn karo saaxada dawliga ah maadaama uu u mahadceliyey madaxweynaha masar ninka lagu magacaabo cabdifatax xasiisi wuxuu sidoo kale muujiyey inuu u mahadceliyo mucaaradka yahuudda ee uu hogaamiyo netanyahu kuwaasoo laftoodu taageersanaa dagaalka khaza oona arkayay inay tahay qadiyad si guud u taabanaysa yahuudda baraha internetka wuxuu ku baahiyey sawirada kulan dhex maray isaga iyo netanyahu kaasoo ka dhacaya xarunta wasaaradda dagaalka labiid ayaa faafiyey isaga iyo netanyahu iyadoo wejigooda laga dareemayo xanaaq si loo suureeyey inuu ka go-an yahay howlgalka netanyahu ayaa dhankiisa wuxuu faafiyey sawirka isaga iyo labiid oo dhoola caddeynaya danta uu leeyahay ayaana ahayd inuu muujiyo in labiid uu iska dhoola cadeynayo xilli dagaal lagu jiro taasoo dabcan wax u dhimi karta marka la gaaro doorashooyinka soo socda wuxuu kaloo yaa'ir labiid fariin u diray qoysaska maxaabiista falastiiniyiinta ah ee ku jira xabsiyada yahuudda haddii yahuuddu ay dana gaar ah iyo maslaxado yaryar oo shakhsi ah u qaadayaan weerar la mid ah kii khaza lagu qaaday waa arrin ka tarjumaysa dacfiga ay wajahayaan muslimiinta kuwaasoo markii ay ka tageen jihaadka iyo masdarka awoodooda ay kusoo dhiiradeen ummadaha caalamka way yahuuddu ka mid tahay tobanaan qoys oo muslimiin falastiini ah ayuu gablamiyey yaa'ir labiid kuwaasoo waayey xubno muhiim ah oo ka tirsan qoysaskooda ku dhowaad lixdan ruux ayaa ku shahiiday duqeymihii khaza boqolaal kalena way ku dhaawacmeen dadka eheladooda waaye waxaa ka mid ahayd haweeney caruusad ahayd oo galbinteeda saacado ka dhinayd taasoo sawjkeeda duqaynta yahuudda lagu dilay iyo hooyo falastiini ah oo weysay hal gabarra oo ilmo oo dhami ka dhashay lixdii agoosto galabnimo jimco ah waxaa hawada khaza soo buuxdhaafiyey diyaarado kala duwan oo kuwa dagaalka ah taasoo ka dhigneyd bilaabashada duqeymo aan kala sooc lahayn khaliil yaad abuuxamaada waa wiil ay keligii hooyadiisu ka haysatay hooyadii oo lagu magacaabo najwa ayaana labiyo toban sano oo xiriir ah waxay sugaysay in maalin un hooyo la yidhaahdo dhowr iyo toban qalin ayaana lagu sameeyey sida ay sheegayso najwa aad ayay ugu faraxday ubadka cusub ee u allah ku irsaaqay umana hanqaltaagin xitaa inay hesho caruur kale oo isaga la dhalatay balse farxaddaas ayaa muddada ay ku jirtay waxaa bedelay sawaariikhdii khiyaanada iyo qadriga ee yahuudda duqaynta nagula dhuftay waxay ahayd mid xoogan guriga ayaana la gariiray waxaan u maleeyey inuu nagu soo dumi doono laamiga ayaan u cararay anigoo raadinaya khaliil uura iyo qiiq madow ayaana cirka isku shareeray wiilkaygana waxaan ku gartay dharkii uu xirnaa isagoo ku dhex jiro dhiig aad u badan gantaal yahuuddu soo rideen ayuu nolosha ku waayey sidaasoo ay tahay waxaan ku qayliya gurmad gurmad badbaadiya wiilkayga ayay tiri hooyo najwa oo halkii wiil ay caruur ahaan ka haysatay ku shahiiday duqaynta diyaaradaha yahuudda ay dhowaan ka geysteen khaza waxaa la yaab leh inaan anaga u gurmino dadka marka ay duqaymuhu dhacaan oo gaari ayaana haysanay laakiin markaan annaga gurmad u baahanay gaarigii laftiisa wuu burburay subxaana allah laa xawla walaa quwata ilaa bilaah ayay hadalkeeda sii raacisay hooye najwa iyadoo murugo laga dareemayo ixtisaab iyo sabarna la imaanaysa